macadka cilmi baarista haweenka soomaaliyeed ayaa tababar lagu baranayay xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose tababarkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalay ku dhowaad soddon iyo lix qof kuwaas oo ka koobnaa odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo sidoo kale haweenka waxaana lagu baranayay sida loo xaliyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale ka hortagooda qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha tababarka ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka iyo sida bulshada ay ugu shaqayn doonto waxyaabaha ay ka barteen tababarka magacayga waxaa la yidhaha maxamed aadan ugaas xaafadda waa beri baan deganahay duqeyda magaaladan ka mid ahay tababarka maanta aan meesha ka qaadanay kuwa aan kolkii hore maskaxda ku haynay iyo kuwa aan filaynay midna ma ahayn bulshaan isku barannay meeshii baan isugu nimid aad iyo aad macallimiin fiican yaa maaragtay wax noogu noogu noogu sheegtay wixiina aad iyo aad baan ula dhacnay waanan fahansanayn mana aanaan moodaynin bulshada dad u shaqaynaya inay meesha joogaane bulsho kala harraatay oo kala bakhtiday oo iska sakaraadahoo nin waliba buulkiisu ka soo kaco inay tahaan moodaynay laakiin hadda waxaan ogaanay in la shaqaynaayo oo dad shaqaynaya ay jiraan yaan ogaanay waxyaalahan ka faa'iidnay wax naga qarsoonaa yaan ka faa'iidnay habka bulshada loogu shaqaynayo khilaafaadka sida loo xalinayo sida hawshii loo qabanayo sida maaragtay dadku bulshada ay isugu xidhantahan ka faa'iidnay aad iyo aad yaan u soo dhoweynay waanan u mahadcelinaynaa waanan u mahadcelinaynaa aqoon aanaan kolkii hore meeshan aanaan la imaaninna hadda waa kala tegaynaa magaceyga waa naciim maxamed sheekh iwark jambionkan ka mid ahay filmonitaan ahay gaar ahaan xaafadda koowaad run ahaantii horta anaka iwar ahaan shaqadan ilaa ay muddo lix biloodaan soo wadne oon soo heyne oon deegaanka u shaqaynan si falantiya ah laakiin maanta waxaynoo farxad ahayd oo maanta si weyn aan ugu qanacsaneen in badanna aan codsanayne in communitigii qeybaheeda kala duwan hadday ahaayeen odayaashii hadday ahaayeen qeybaha kaletoo bulshada inayna ogyihiin oo coordination ka jiro wada shaqayni karno ay yaqaanaan iwarku wuxuu galo wuxuu gudo habkuu u shaqeeyo iyo sida ayaga macluumaadka inoogu soo gudbin karaan waana arin in badan aan sugayna aan codsanayne maantayna noo suurta gashe aadaan ugu faraxsan haddaan i warnahnay inay maanta communitigii aan ka helno garab aan coordination ka helno aan wada shaqayn doonno dhanka kale macalinka tababarka bixinaya ayaa isna dhankiisa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu bixinaya tababarka iyo siday uga faa'idaysan karaan bulshada ka qayb gashay tababarka bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad mahadsantiin waan salaamaya bahdaas funguuni iyo dhammaan bulshada ku xiran intaa kadib barnaamijka maanta wuxuu ahaa ka qaybgelinta bulshada iyo sida loo sameyn lahaa wacyigelin ku saabsan digniinaha hore iyo sida looga falcelin lahaa barnaamijkaas ku saabsanaa dadka ka soo qaybgalay waxay gaarayaan ilaa iyo soddon iyo shan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada guddiyo hore loo tababaray oo iwaar loo soo gaabiyo odayaasha dhaqanka dalladaha kala duwan sida hooyooyinka oo kale ayay isugu jireen marka waxyaabaha lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa faa'iidooyinka ay leeyihiin in maaragtay isku xirnaanta ay leedahay iyo in lasoo ribood gareeyo ma lasoo sheego dhacdooyinka iyo waxyaabaha deegaanka ku cusboonaada ama kasoo kordha si macnaha ay fursad ugu helaan daneeyaasha ay khusayso inay ka jawaabaan oo waqtiga ugu habboon ay uga jawaabaan kadibna xog fiican laga helo deegaanka marka qaabkaas ku saabsanaa waana uga mahadcelinaynaa hay-adda macadka cilmibaarista haweenka soomaaliyeed oo magacooda loo soo gaabiyo s w c iyo sefa waa loo iska kaashanayo barnaamijka taabageliy